Xoolo ka badan sideetan kun neef oo ari ah ayaa habeen hore laga dhoofiyey dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka Bari, kuwaasoo ay qaadeen laba markab iyo shan doomood, waxaana loo qaaday waddamada Sacuudiga, Yemen iyo Cumaan. Xoolahan oo ka mid ah waxyaabaha ay dhoofiso Soomaaliya ayaa waxaa iska leh ganacsato Soomaaliyeed. Meelaha sidoo kale laga dhoofiyo xoolahan ayaa waxaa ka mid ah dekedda Berbera. Dal kasta marka uu iibgeeyo kheyraadka ka soo baxa dalkiisa, kana faa'iido, waxa uu caalamka kale kaga hormaraa dhammaan kheyraadka kale dalkiisa la gaarka yahay ee uu u iibgeeyo sayladaha caalamka. Haddaba dalka Soomaaliya ayaa waxa uu qani ku yahay dhaqashada xoolaha nool oo ah hanti uu gaar u leeyahay, caalamka intiisa kalena dheeryahay islamarkaana badi nolosheennu ku tiirsan tahay. Maadaama ay Soomaaliya ku jirto marxaladdii soo kabashada xagga fahamka dib u soo noolaynta xoolo dhaqashada, ma ahan lama huraan dhaqaale oo keliya, balse waa hab lagu soo nooleynayo haqab-beelka cuntada, hab nololeedka iyo xasilloonida bulshada Soomaaliyeed. Si kastaba, ahmiyadda xooluhu u leeyihiin ummadda Soomaaliyeed waa mid aan la soo koobi karin, waxaana xoolaha loo dhaqdaa oo lagu haystaa manfaacadyo badan oo ay ka mid yihiin caano, subag, hilib, isticmaalka maqaarkooda, rarasho, alaab qaadis, beero falid, iyo lacago laga helo marka la iibiyo. Sidoo kale, xooluhu waxay leeyihiin ahmiyad weyn oo dhanka dhaqanka ah, waxaana loo isticmaalaa arrimaha ay ka mid yihiin guurka iyo bixinta magta. Tallaabadan dekedda Boosaaso looga dhoofiyey kumanaanka xoolaha ayaa ah mid dadka Soomaaliyeed ku dhiirrigelinaysa inay ku dadaalaan dhaqashada xoolaha noocyadooda kala duwan oo uu dalkeena hodanka ku yahay, taasi oo keeni karta in dhaqaalaha waddanku kobco.